jimco wanaagsan dhegaystayaal galab wanaagsan dowladda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in wadahadal ay yeesheen iyaga iyo boqortooyada sacuudiga ay isla ogolaadeen in xayraaddii laga qaado markab xoolo siday oo ka yimid berbera kuna xanibnaa deked ku taalla dalka sacuudiga waxaana arrintani shaaca ka qaaday ra-isul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho dhanka kale diyaaraddii ugu horreysay oo sidii xujay soomaaliya ayaa shalay ka ambabaxay magaalada muqdisho waxaana xujaydani la sheegay inay noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee xajka fiisaha xajka ka qaata magaalada muqdisho warbixin arrintaa ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay ka dambeysay qaabkii xayiraadda looga qaaday markab xoolo siday oo dhowaan ka tegay magaalada berbera ee somalilan kaasoo ku xanibnaa dekedda jidda shir jaraa-id oo uu muqdisho ku qabtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayuu ugu horeyn uga warbixiyey qaabka ay ku suuro gashay in markabkaasi loo ogolaado dejinta xoolaha uu siday iyo waxyaabihii lagu haystay waxaa dhacday koob iyo tobankii bisha julaay in markab siday xoolaha labaatan kun oo neef ahi uu dekeda jidda ku xirtay annagu waxaanu markaa ku war helnay markabkaas oo aan kasokow dokumentiyada kale uu sito dowladda federaalka wax dokument ah ka sidanin waan ka howlgalay anigu shakhsi ahaan madaxweynuhuna door hogaamineed oo weyn ayuu ku lahaa in markabkaas la sii daayo wakhtiganna exemption loo sameeyo xoolaha kale ee ka dhoofaya dekedaha berbera iyo boosaaso ay iyaguna hadda tijaarta iyo ganacsatada soomaaliyeed ay ku talagaleen wakhtigan xajka in ay dhoofiyaan ay sidoodii u socdaan madaxweynaha amar buuxa ayuu ka bixiyey qoraal buu ka sameeyey markii la diray dokumentiyadaasna ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda beeraha iyo dhammaan ay ka soo dhammaatay alxamdulilahi rabbialcaalamiin ayaa boqortooyada sacuudigu ay soo saareen qaraar iyagoo tix raacaya qoraalkii rasmiga ahaa ee ka soo baxay dowladda federaalka in ay dhakhaatiir saaraan markabkii in xoolihii la eego caafimaadkooda la jeegarayo lana dejiyo mahdi maxamed guuleed ayaa sidoo kale sheegay in boqortooyada sacuudiga iyo dowladda federaalku ay wada galeen heshiis ku aadan in xoolaha guud ahaan ka imanaya soomaaliya ay ahaadaan kuwa ruqsad ka sita dowladda dhexe ee soomaaliya waxay soo saareen sagaal iyo toban shardi oo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee faahfaahinta u baahan ee ay ku kantaroolayaan in la sameeyo ay ku jirto waxaa ka mid ah oo qodobada shuruudaha ah sida dalalka kale caalamkaba ay ula dhaqmaan in ay helaan hal shahaadad oo ka timaada dalka dowladda federaalka soomaaliya marka baaritaanka caafimaad iyo dhinac walba la eego ee ay soo dhammaystirmaan dowladda soomaaliduna ay regulation u samayso oo ay hagto maxsharada ay soo marayaan iyo caafimaadkooda iyo baadhistooda intaba si xoolihii u furmaan waxaa qasab ah in shuruud kasta oo shardi u ah dowladda sacuudi arabiya oo xoolaha loogu dhoofin karo la jeeggareeyo in ay suurto gashay dhinaca kale diyaaraddii ugu horreysay oo sida xujay soomaaliya ayaa shalay ka ambabaxday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana xujayadani ay dhammaantood fiisaha xajka ka qaateen gudaha magaalada muqdisho munaasabad kooban oo arrintaasi lagu bogaadinayey ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan shariif sheekhunaa maye oo ka tirsan guddiga garsoorka iyo arrimaha diinta ee baarlamanka federaalka waxaa weye waa farxad iyo iyo taariikh maanta cigalaysa way sababtoo ah maantan in xamar ah xujayda in xamar ay ka qaataan viisada waa waa sharaf ilaahay wuxuu noo kasay halkaan xamar annagoo joogno dhibkii loo soo mari jiray waad ogtihiin waxaa loo aadi jiray nairobi iyo jabuuti ah waa dhibkii loo soo mari wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka sheekh nuur maxamed xasan ayaa isaguna xusay in laga raystay dhibaatadii lagu qabay helitaanka fiisaha oo markii hore loo doonan jiray wadamada deriska sanadihii hore fiisaha waxaa laga doonan jiray nairobi iyo jabuuti iyo meelahaasaa laga doonan jiray ilaa sagaal kun iyo saddex boqol oo sanadkan haddana lagu daran laba kun iyo laba boqol oo yacni fiisa ah dhibaatada loo mari karo waa dareemi kartay marka bannaanka loo aado oo laga laga doonanayo safaaradaha dibadda ku yaallo alxamdulilah maanta tallaabadaas caqabadaas waa waa ka gudubnay oo xafiiskii wasaaradda lagu soo saari doonaa hadduu ilaah yidhaahdo insha allah waxaan kaloo rabaa inaan kugu daro mudan ra-iisul wasaare system database oo waxaa noo diyaarsan sanadkan oo lagu aruurin doono xogta xujayada soomaaliyeed dhammaantood xujayada soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay in sanadkani aada loo fududeeyey howlaha la xiriira gudashada waajibaadka xajka marka loo eego sanadihii hore waxaana arrin guula ay ku sheegeen in markii ugu horreysay magaalada muqdisho ay ka helaan viisihii ay xajka ku tegi lahaayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay dhinaca kaleetana ganacsato iyo mas-uuliyiin reer somalilan ayaa iyaguna waxa ay dhankooda sheegeen in sii deysmada markabkaasi ay iyagu ka shaqeeyeen ayna kasoo horjeedaan in la siyaasadeeyo sida ay yidhaahdeen ganacsiga iyo horumarka bulshada wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayaa warbixintan kasoo diray hargeyso maareeyaha guud ee shirkadda caafimaadka xoolaha ka shaqaysa ee somfed loo soo gaabiyo magaceeda islamarkaana guddoomiyaha guddiga xoolaha soomaalida ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya maxamuud cabdiraxmaan xirsi beyl ayaa u sheegay v o a in dhibaatada xoolaha markabkii dhowaan lagu xayiray magaalada jidda oo ay ahayd mid ay ka dambeeyeen dad cadow u ah dhoofka xoolaha soomaalida in gebi ahaanba loo ogolaado boqortooyada sacuudiga waxaanu sheegay in dadka qaarkood ay siyaasadeynayeen islamarkaana u tusayeen in dagaal siyaasadeeda soomaalida dhexdeeda jira loo tuso balse arrintu aanay taasi ahayn waxa uu ku tilmaamay dadkaasi inay ahaayeen kuwa shisheeya ah oo doonayay in ay fashilaan mooshinka xoolaha soomaalida ee xajka baanka islaamka u ogolaaday boqortooyada sacuudiguna ay ogolaatay si markaasi kal dambe haba yaraatee aan wax shirkada ah ama wax heshiisiya aan loo sinin xoolaha soomaalida oo loo sheego in ay fashileen inay xoolo keeni karaan xilliga mooshinka
la keeni kari waayo imika oo ay noqoto wax lagu guulaysan waayo dabeed sanadka dambe la yidhaaho soomaalidu iska daa sanadkii bay ka wada xadeen laakiin xataa intii aynu siinay ee ahayd xajka way kasoo bixiyeen mister beyl ayaa intaasi ku daray oo v o u sharaxay in dad kala duwan oo jooga meelo kala duwani ay ka howlgaleen sidii dagaalkaasi looga hortegi lahaa inkasta oo ay jireen buuri dad aan xog haynin oo u dhigaya arrimaha dagaal soomaalida dhexdeeda ah oo la siyaasadeeyay in sidii hore lagu noqdaa lagu heshiiyey dowladda sacuudiga lafteeda bankal islaamiga shalayna waan joogay saakana waanu wada hadalay oo ahaa nimankii projectka lahaa shalayta wasiirka bankal islaamiga arrintaana haddii lagu yidhaaho ayaa ka shaqeeyey anigu waxaan ahaa qayb ka yar oo dadka samayna dad badan oo dugmada oo meel walba jooga ama ha joogeen somaliland ama ha joogan xamar ama ha joogan riyaad ama ha joogan jidda iskaashi wanaagsan dadka laftooda waxaa lagu jiray dad ajnebiya oo nimanka ganacsatada kamida niman waxaa kamid ahaa dawladda u shaqeeya oo lala shaqeynayay laakiin ninka yidhaahaa qof keliyaa samaysan nin kasta oo arrintaasi markay ka wareegtay weyna intii ay somaliland ahaydna way qabatay somaliland diidmadeedu waxbay keentay kar bay samaysay karkaasa ninka aan garanayn wuxuu u haystaa in poland soomaaliya iyo soomaaliya oo halkaas u carara laakiin waxay ahayd dawo loo baahan yahay in maya la yidhaaho shuruudaha shuruudaha laynagu dabeeyey waxaa lagu guulaystay in laysugu tago ugu dambayntii mister beyl ayaa baaq u diray dadka ganacsatada soomaalida ee ka ganacsada xoolaha iyo cid kasta oo raad ku leh dhoofinta xoolaha kuwaasi oo ugu baaqay in muddada hadhay ee labaatanka cishaa ay xoolaha deg deg usoo roraan maraakiibtii oo dhan way imanaysa waxaa la rajeynaya inay degdeg oo guda degto labaatan cishaa hadhay waa la waa la ragaadinayay in waktiga la yareeyo oo dadka la dagaalamaya rigaa wakti aan la qaban karay waxa weeye ha lasoo daabo ha lasoo shaqeeyo nin walba labaatan cishaynu haysanaa labaatankaa cisho intii aad adigii haysatay ee aad qaadatay kontaraatka ku qaadatay ama aad jeedeedinayso kasoo gaarsiiya dadka ka shaqeynaya arrinta waa idinku celinaa waa dad aan la koobi karayn oo fara badan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa